warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dhacdooyin dhowaan ka dhacay koonfur afrika taasoo ahayd in lagu rasaaseeyey haween soomaali ah dalkaasi kadib haweenkan la rasaaseeyey ayaa ku dhaawacmay rasaasta iyadoona la dhigay goobo caafimaad hadda sida la xaqiijiyey waxaa dalkaasi koonfur afrika ku geeriyootay carfoon sheekh cali oo ka mid ah haweenka soomaalida ah ay koox burcad afrikaan ah ay ku rasaaseeyeen gudaha dalkaasi haweenaydan iyo kuwo kale oo saarnaa gaari iilay afaafka hore ee xarun ganacsi oo ku taala degmada filibi oo hoos tagta magaalada cape town ee dalka koonfur afrika ayaa waxaa rasaas ood ugu qaaday kooxa burcad afrikaan ah dhaawaca ka soo gaaray rasaasta ay fureen burcadda ayaa lasoo warinayaa inay u geriyootay maalintii shalay kadib muddo lala tacaalayey xaaladooda caafimaad ma ahan marka ugu horraysa dalka koonfur afrika lagu dhibaateeyo dad soomaali ah